toddobaadyadaan waxaa iskuullada magaalada beerdhabo ka socday barnaamijka wacyigelinta caafimaadka iskuullada oo ay wadaan ardayda kuliyadda culumta caafimaadka ee ka barta jaamacadda zamzam qeybteeda magaalada beerdhabo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa booqasho ku tagay iskuullada hoose dhexe iyo sare si kor loogu qaado loona horumariyo caafimaadka iyo badqabka ardayda macalimiinta iyo guud ahaan howlwadeenada iskuullada magaalada beerdhabo gudoomiyaha dhanka caafimaadka ee jaamacadda zamzam ee magaalada beerdhabo ayaa ka waraabixiyey ujeedka ay iskuuladani u booqanayaan ardayda wax ka barata jaamacadda zamzam marka horena deegaankan gajarna katargalna iniyuna baxda waxbarashada iniyuna oo tiimkana iniyuna kuwacyigelina maraay wal kasto khatare ama caafimaada bulshada wajahalahay weli ka jaamacad ahaan doorka iniyuna qaadan salamadee baxda waxbarashada naftirshow iyona intii maamulyaalka meelgaabageeka ardayga inii nadaafadii kala hadlan shaqo badan uleys badan ka jara oo iyona maalin walba teegin unun markay fadaan maamulyaalkaas dadka baada waxbarashada mas-uulka ee iskuuladan koriyaan inuuna garabka siina inuuna la shaqeyna caawina maraay wacyigelintaas qayb qaadan ardaydana walan sheega wala oy tusii taabsay weliba una ka dhagna waa bilaahir marka antaas walauna dadaalan maageeka bulshada halka qof walan sheega horta laakiin taas qof intii la samaro intaas iskool la maro intaas xarun wal barsheed la mara ma qaas waqti badan qaas laakiin ujeedadu kalena maaha markan ka dambeeyta inay dadkii barnaamijka caafimaadka fahmaan inay qofka shakhsidiisa iyo nololiisa iyo qaab dhaqankii bulshadii la fahma oo min raay nadaafadii la ka dadaala geeg walan ku riimaaha qofka nadaafado bulshada dadka qaarsho nadaafada meel oo wacyigelin badan kabaahanyin ay jirta marka meelahaasna lan walba feedback fela kuwa barnaamij runta markanu bilaawni haddana weli sii socda iskoolo badan balansan seeda doogna bulshada ka wacyigeliyaana kadibna meelaha kale bulshadana sukuweesa kale iyo kijin fadaan ini dadka la sheego miriraaya taawabna surtiga laxaafadaha maamooyinka iyo lala taliyo lan sheego dhan walba haata iyo xooga saaraana marka shaqadaasna walaan ku miimsanta koobadan ardayda caafimaadka oo kuliyadda caafimaadka dhakadaayan iyo dadka qalin jibiy oo kuliyaddaas qalin jibiy qaarsho ilma baarisa ka sameeyanba ilma baaris marka maadaama jaamada dhamaayan haddana se practicaala inay dadka intuusan laano buuga la qoray maktabadda yaala jaamacadda yaala malkaaba dadka kuwayana jaamacadda akhrisadaan iyo dadka misidka un hadda bilaawna deerow iyadan shal badin marka ini kan kabileerinya dareegni kan ini maanaa dadkii practical la tuso lan sheega iyo maanaa ya bilaawna insha allah ma rajeyni hob dhammaadan ini feedback fail kukuwi doona rajey insha allah dhinaca kale ardayda ka faa'iidaystay wacyigelinta la xiriira horumarinta dhanka caafimaadka ayaa ka hadlay muhiimadda ay u lahayd wacyigelintaani minaano magaaga sweyde cabdinaasir oo iskuul macruuf garaanfon a maba eedanka farasananteena booqas jaamacad zamzam taasoo wacyigelin caafimaad niinwed maban rajeera inti intaan ku badan infal anaha dhowaada waliba ku mid ah ardayda dhikadaas iskuulka macruuf primary and secondary school fasalka in waliba form four e taasayti oya markaasayti ninsheegdi ee walbadan oo faa'iide eh waliba markaasaytiyo nin sheegana faa'iido badan oo markaas dhantaa koobo korna ku saabsan ee caafimaadka dabcan wali nin sheegana inay faa'iidada yeelata caafimaadka amba sidoo kale nadaafadda faa'iida yeelata waliyo nin ka hadlana naturationka qayb ku mid eh sidoo kale waliyo nin ka hadlana mal naturation qayb ku mid eh dabcan walawn dhegaysin waliba un ku qaadanay geeka inay markaasaytiyo qofka bini'aadamka eh haddii uusan nadaafadan lahayna gacanta tidiisa ka sababa kora mal naturation isku sababa kora jaamacadda iidan kuma hadnagaan sida quruxda badan iyo barnaamijkan indijelity unoo ardayda afjo ka hadlaan wal malay in barnaamijkan sifaylan qaadani wacyigelintan ayaa waxa ay la xiriirtay barnaamijka horumarinta caafimaadka iyadoo ay ujeedadu tahay in sare loo qaado ololaha wacyigelinta caafimaadka ee bulshada ku nool magaalada beerdhabo